deegaanka marjicli ee gobolka galguduud waxaa kusoo barakacay dad badan oo ka yimi miyiga kuwaa oo saameyn weyn ku reebtay abaartii guud ahaan ku dhufatay dalka kuwa oo ku xeelo beelay markana soo miciinbaday magaalooyinka iyo tuulooyinka iyadoona deegaano kala gedisan oo maamulka galmudug ay ka jirta abaar baahsan gaar ahaan deegaanada fogfog ee magaalooyinka ka fogfog miyiga maamulka deegaanka marjicli ee gobolka galguduud ayaa waxa uu codsanayaa in gurmad loo fidiyo dadka barakacyaasha ee halkaasi soo gaaray barakacyaasha deegaanka marjicli soo gaaray ayaa kasoo barakacay deegaanka bacadweyn ee koonfurta ka xiga gobolka mudug haddaba guddoomiyaha deegaanka marjicli ee gobolka galguduud yuusuf maxamuud ayaa ka warbixiyey xaaladda barakacyaasha deegaankaasi isagoona codsaday in loo soo gurmado dadkaasi runtii waa fahmi kartaa dad soo barakacay oo dadka ay ku barakaceenna abaar joogay waad fahmi kartaa weelata nolosheeda siday uhooseyso hoyla-aan iyo waxyaalo badan baa jira caafimaad meesha caafimaad lahayn la kulmeen hooyiman la kulmin marka noloshooda aada iyo aad ay uhoose waxbarashada lafteeda marka noloshooda aada iyo aad bay uhooseysaa ilaahay ayay ku xiran yihiin maahane noloshooda way hooseysaa abaaraha horta markay dhacaan baa ogtaha caafimaad darro wa iska kacda hadda dadku uu daadsan yahay mergab xanuun lagu sheegahayo oo aan ahayn shuwa wuu jiraa marka horta la awalan horta waa cunta in la helo labaad waa in la helo caafimaad saddexaad waa in la helo waxbarasho afraad waa in la helo hoys waxaan leeyahay afarta ah laga caawiyo hoys ay ku hoydaan caafimaad iyo waxbarasho iyo cunto afarta haddii laga caawiyo hadalka guddoomiyaha deegaanka marjicli yuusuf maxamuud ah ayaa kusoo aadaya xilli abaarta ay saameyn gaara ku yeelatay dadka aadka u nugul ee kasoo barakacay miyiga kuwaasoo ku xoolo beelay abaartii ku dhufatay guud ahaan dalka